xarijo badan laga qabay shirkii samareeb kusoo fashilmay dowlad goboleedyada iyo dowladda federaalka inay kasoo bixi doonto qaab doorasho oo heshiis lagu yahay oo lagu fuliyo heshiiskii toban iyo toddobadii sebtembar laba kun iyo labaatan lagu gaaro magaalada muqdisho waxaad ogtihiin waxaa nasiib dare ah in meeshii wax heshiisa aysan ka soo dhicinin oo rajo u abuuri karta dadka soomaaliyeed in doorasho ay galaan waxaadna ogtihiin in berri maalinka sideedda ah inay ahayd in la doorto doorashadii madaxweynaha inay dhacdo oo bishii decembar labaatan iyo toddobadeedii lasoo dhaafay in baarlamaan cusub la dhaaciyo ayay ahayd sida dastuurka iyo shuruucda dalku ay sheegayso intiiba maysan dhicinin dadka soomaaliyeed rajadii ugu dambeysay oy rajaynayeen waxay ahayd in doorashadii saddexda qodoboo laisku hayay in dhuusamareebdadawarwari dastuurka sheegaya idinkaa wada og dadka soomaaliyeedna ogyihiin madaxweyne kastoo la doorto maandadkiisa inay afar sano tahay taas meeshay ku jiraa annaga go-aankeena tashiga qaybaha bulshada aan wadno marka waxay ka dambeeyaan taladayna iyo ra'yigeyna soo bandhigayna waana idinla wadaagaynaa